dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku eegaynaa muranka dhaqaale ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha iyo saamaynta uu ku yeelan karo meelo badan oo ay ka mid tahay qaaradda afrika barnaamijka waxaa marti inoogu ah xareed maax oo ah dhaqaalayahan shahaadada b h d-ga ka diyaariya dalkan maraykanka marka ugu horreysa waa ku salaam xareed kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aasha ugu horreyseen raba inaan ku weydiiyo waxay tahay muxuu salka ku hayaa murankan dhaqaale ee hadda u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha khilaafka waa khilaaf dhaqaale hadda qeybtan weliba hadda socota maraykanka wakti badan ayuu ka sheeganayay in china habkiisa dhaqaale iyo siyaasadiisa dhaqaale ay ay habkay u samaysan yihiin ay maraykanka in aysan si cadaalada u samaysnayn in dowladda chinahu ay taageerto kambaniyaashooda sirta technolojiyada oo china ka xado maraykanka tusaale ahaan markii combany maraykan uu china tago sharci waxaa jira dhahaya inuu qayb waa inay qayb ku yeeshaan combany chinese ah taasoo macnaheeda ay suurto geli karto in sirta technolojiyada oo maraykanku aada ugu horumarsan yahay weliba waxyaaba technolojiyada sareysa inuu inuu china rabo inuu arrintaas si dadban u qaato ma garata marka taas baa qayb weyn ka ah waxyaabaha kale waxa weeye inuu maraykanku in tusaale ahaan lacagaha iyo habka sarifka in uusan china si toosa oo suuqa yacni uusan suuqa caadiga wax kala wedeersada la kala wedeersanayo ay ayaa mararka qaar ayaa sarifka go-aansada marka china waxay leeyihiin asaga ayaa dowladda ayaa gacan kula jirta suuqii xortaha marka taas baa qayb ka ah marka la fiiriya nidaamyada dhaqaale ee shiinaha iyo maraykanka maxay ku kala duwan yihiin adoo sharaxaad kooban naga siinayo run ahaantii china waxaa la dhihi karaa dowladda ayaa gacan badan labadaba dowladdu gacanta waa kula jirtaa oo ma jiro dhaqaale adduunkan maanta xor boqol kiiba boqol ahoo marka xor la yidhaha macnaheeda maahan in oo yacni aysan dowladdu waxba ka sameynin laakiin china waxaa la dhihi karaa dowladda ayaa si toosa u maamusha qayb badan dhaqaalaha ka mid a dal waxa waaye bangiyada ayada deymaha ayaa kaa bixiyaa ayaa kaa marar qaar waxa waaye kambaniyaashu kambaniyaasha deymaha waxaa la siiyaa oo lacagta oo interestiga la socota ama ribada la socota aada u hooseyso waxaasoo dhan waxay caawinayaan in kambaniyaasha xaggu oo china ay aysan haysan cabsi ah hadday lacala ay guuldar haystaan aysan jirin inay wax dowladdiiba diyaar ula ah inay inay lacag siiso mar walba maraykanka arrintaas saas maahan waa yacni waa dhacdaa mararka qaar tusaale ahaan dhaqaale xumadii oo laba kun iyo sideedii dhacdo kale in dowladdu kambaniyaal badan lacag siiday waa jirtaa inay beeraha iyo qaybo badan kamid a ay lacago subsidies ama waxa dowladdu ay siisoo jirto canshuur celino ama ha ahaato si kale lacag si kale ay u helaan waxaaso dhan waa jira lakiin maraykan waxaa la dhihi karaa guud ahaan haddii lasoo koobo china ayaa dhaqaalaha chinaha waa waa dhaqaale dowladdu lug weyn ku leedaha markii la barbar dhiga maraykanka
marka maraykanka tusaale ahaan dhinaca maalgashiga oo kale waxaa la yidhaahdaa dunidii la maalgashanayo tusaale ahaan africa oo kale oo kamid a meelaha kobca dhaqaale hadda ay meelo badanna ka jiraan meelo badanna baahiyo badan ay ka jiraan maraykanku shirkadihiisa ma gaaraan laakiin shiinaha fursadahaasi dhaqaale wuu ka faa'iidaystaa waxayna siinaysaa in uu sii kala bixiyo awooddiisii dhaqaale maxaa diidaya maraykanka inay ka faa'iidaystaan maalgelinta wadamada dhaqaalahoodu soo koraayo iyo kuwa ka hooseeya heerka horumarka oo u baahan in kor loo soo qaado kale horta china laba wax waa jiraan ko horta waxa waye china markii la fiiriyo waxyaabaha hata hadda keenaya oo dagaalkan ka imaa waxa waaye nolosha markaad fiiriso oo yacni oo waxyaabaa ladhaha living standardska china weli maraykanka waa ka hooseeya taas ayaa mararka qaar waxa maraykanku waxaa adduunkan usufuraasho wuxuu keenay xataa kambaniyaashii maraykanku inay china aadaan oy xataa ay alaabahooda halkaa kusoo daabacdaan maadaama laga helaya shaqaale oo lacagti yacni waxyaabihii alaabta lagusoo saaridda alaabta way xagga raqiisantaa taas waa mid horta midda hadda weliba oo madaxweynaha donald trump ka oo ka ka hadlayo oo o uu sameeyo waa mid tan kale run ahaan china maraykanku china waxyaabaha uu sameynayo oo africa ama ka sameynayo tan kale taa iyada laxooda waxay waxay abuurtay maadaama uu awoodo dowladda mara china nidaamka siyaasadoo jira wuxuu awooda dowladda china hadday maanta go-aansato okay waxaan aadaynaa africa dal hebel waxbaan dhisaynaa waa tegaynaa halkaa maalgashka waa run siyaasad ahaan waa u fududaha inay ka sameeyaan maraykanka siyaasadda jirtaa waxay tahay go-aan saas ma qaada karaan yacni inay saa hadiiba meel tagaan geliyaan waxaan sameeyaan ma go-aan u fudud maaha tan kale waxa waaye reer galbeedka ama mooralka isticmaalaan ka duwanba oo markii xataa dala caawinaya inaan dalka amadayn siiyaan ama laakiin maraykanka china inuu soo diro shaqaale iyo waxoodii inta meesha yimaadaan dhisaan maraykanku taa ma awoodo hadday xataa dhahan waa samaynaana waxaa laga yaaba xataa dhaqaale ahaan inta china ku kaci ka badan inay ka kacdo so waxaa la dhihi karaa china siyaasadiisa ha ahaato fikirkiisa ha ahaato yacni dadka iyo say rabaan in adduunka maadaama yihiin hataa hadii la barbardhigo adduunka maraykanka maraykanka hadii la barbardhigo dad aada u badan waaye so china suuqyo badan oo kala duwan u baahan yahay so inuu horumar ama maraykanka la tartamo wax ku qasbaysaaba inuu meelahan faraha la galo ma garan waa mahadsan tahay mid ka mid a dhegeystayaasheenaan siinaynaa marka hore magacaaga adoo ku bilaabaya meesha aad joogto maxaa weydiinaysaa xareed maax oo ah dhaqaaleyahan anigu waxaan ay faadmo ibrahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa laakiin walaalkay waxaan weydiinayaa laba su-aalood waxa weeyaan markaynu eegno china iyo maraykanka horta china sideedaba inta aanu dhaqaalaha weyn yeelanin cadaawad badan muu lahaan jirin midda kale madaxweynihii hore dalka maraykanka obama china xagga dhaqaalaha kamu abaari jirin ee wuxuu ka abaari jiray dhanka militariga oo dariskiisii oo dhan buu ku kiciyo sida vietnam malaysia jaban philipiin dhulkaasoo dhan buu ku kiciyuu yidhi nin nin walaba wax ku sheego halkaasaa ilaa saw china laysaysan jiray ma kuula eg tahay maraykanku sagaal iyo toban trilyan oo dollarka maraykanka adaa lagu leeyahay waaya waa dalka dhan ee la leeyahay dunidu caawiya iyaa isagii intaasoo bilyan lagu leeyahay ma u muuqataa maraykanku intuu ku jeeday indhihiisa colaad inuu hoosta ka fagmayo oo uu dhaqaalihiisii burburinayo odaygii burburin lahaana gacanta loo saaray waanad mahadsan tahay waa mahadsantaha walaal waa mahadsan tahay su-aal fiican weeye horta waxyaabaad soo sheegtay waa waxyaaba badan oo isdul sarsaaran qayb waa hadda waxaan cusub madaxweynahan samaynayo siyaasadna waa siyaasad maraykanka iyo china hore uga soo dhexeysay in maraykanku uu isku dayayay inuu china waxyaabaha uu sameynayo oo xagga dhaqaalaha ama horumarka ama xiriir inuu maraykanku mar walba inuu kahortaga waa rabay waxaa kala dhihi karaa waxaa kala duwan istraatiijiyada oo ay kala wataan madaxdu laakiin guud ahaan maraykanku inuu china oo irido badan kasoo xirxiro oo meelo badan oo asia saaxiibado badan ku yeesho taa qeyb weyn bay waa qeyb jirtay obama tusaale ahaan waxyaaba laba waxba waa sameynaya waa run waa jirtay inuu saaxiibo raba ka samaystay pacifica iyo iyo iyo oo xag military heshiis military iyo heshiis heshiisyo noocaas la galo lakin waxa taa kasii weynaay wuxuu sameeyey heshiis dhaqaale oo oo trans pacific la dhihi jiray oo oo la galay dalalkan oo pacifica wadaaga oo vietnam iyo qeyb ka yihiin ujeedadu waxay ahayd ganacs dadka in loo soo jeediyo xagga maraykanka oy maraykanka la ganacsadaan oy maraykan wax isdhaafsadaan donald trump arrintaa waa kansalay marka dooda meesha taagan waxa weeye trump waxaa fikirkiisa wuxuu yahaba isagu adduun kale anagu inaan boolis u noqono shaqadeena maahan dadkeena waxa weeye ayaan waxu qabanaynaa laakiin taa waxay ka hor imaanaya waaqica dhabtaa jiro ah maraykanka oreyda adduunka dhan walba waa kula jiraa adduunka waa awood military iyo awood dhaqaale oo adduunka ka jirta waaye dad badan baa ku hoos jira ama ha ahaateen yurubiyaanka ama haate marka tan waxaa laleeyahay china marka dhinaca laga fiiriyo guud china arrintan fursad ba u arkaaba inuu adduunka ku faafo inuu heshiisyo cusub dhaqaalo galo inta maraykanku uu ku mashquulsan yahay inay irdaha soo xirxirtaan so taa waa mid guud markii la dhigo tan labaado laakiin meesha ku jirta waxaa waaye maraykanka iyo china waxaa ka dhexeeya dhaqaalo lix boqol oo bilyan oo dollar ah markii lixda boqol iyo dan bilyan fiiriyo qeybta weyn waxa weeye maraykanku wuxuu china kasoo gato waxyaabaha china maraykanku kasoo gato waxa weeye alaabaha caadiga ahoo suuqa laga soo adeegto ama consumer consumer product ama electronicska ha u badnaadeen waxyaabahaas ha ahaadeen oo maanta dukaan maraykan ku yaalo weyn haddaad tagtid waxa oo alaaba laga soo gadanayo wax badan waxaa arkaysaa china baa lagu soo sameeyey laakiin shirkadaha soo sameeyana waxay u badan yihiin shirkada maraykana shirkada maraykan oo halkaa aado soo soo may haddayse xataa shirkada maraykan ahayn waxaa dhibka weyn ka imaanaya haddaa rabo maanta inaa alaabahan maraykan ku daabaco kale taa macnaheedu waxa weeye ma lama tartami karo alaabaha beecooda haddaan qof company raban so waxay qasab ku keentay shirkado badan inay ka baxaan dalka ama china ha aadeen ama meelo kale ha aadeen taa marka waxay keentay ee maraykanka marka dhaqaal ahaan hataa sida dhexdiisa u samaysan yahay meelaha duur magaalooyinka tuulooyinka yaryar ama dhulka rural area la dhaho oo oo wax ku tiirsanaay waxay ku tiirsan yihiin alaabaha lasoo saaray ee manufacturingkay ku tirsan yihiin dhaqaalahoodu marka dadkii maxay noqotay marka dhul badan oo maraykan ka tirsan inuu soddonkii sano lasoo dhaafay dhaqaale ahaan baaba-aan taa waxay keentay in marka dadka caradii qabeen iyo qeyb ka noqoto in dadka donald trump markuu hadda kusoo campaign galeeyay in ou wax ka qabado ou saari rabo canshuur saaraya alaabahan iyo kambaniyaashan guraya oo dalka guraya inuu ciqaabi doono iyo taa waxay soo kicisa dad badan oo waxaan ka xanaaqsanaa taan runtii marka laga hadlana taan maaha wax ku kooban donald trump ama republicaanku maba de waaba dad ay ku xaba aaminsan yihiinba ganacsiga xorkaa in adduunka loosu furo dimuqraadiya qayb kamid a xataa waa jirtaa dood saas oo ahaa dhahaysa hala difaaco kambaniyaashan yani yani alaabahan hala saara canshuur si qaali u noqdaan ay u ogolaato kambaniyaashan gudaha inay tartamaan marka dooda yani waxyaaba badan boo issaaranaa jira haddii la fiiriyo hataa waa laga doodi karaa tusaale ahaan hadda wuxuu sameynayo oo obama ama obama yaa dhihin donald trump faa-iido guud ma keenaysa dad badan waxay leeyihiin habka uu wax u sameynayo waxaa laga yaabaa burbur dhaqaale maraykanka inay horseedo tusaale ahaan hadda maraykanka oo kale muxuu siiyaa shiinaha oo shiinuhu ay ka qaataan maraykanka maraykanku shiinaha wax isagu hadda meeshuu ka fiirinayo wuxuu leeyahay oo madaxweynaha hadda meeshuu ka fiirinayo wuxuu leeyahay markii la fiiriyo waxa aan ay naga gataan iyo waxaan ka gadana saddex jibaar waxaa badan waxa maraykanku kasoo gato wuxuu leeyahay arrintaas waxay sal ku haysaa dhaqaalahooda iyo iyo xag si daacad ah inaysan china wax u sameynaynin oysan xataa ogolaanaynin kambaniyaashii maraykanku inay suuqyadii china si toos wax u geystaan oo waxyaaba badan waxay sameynayaan oo yani dowladday sameynaysaa oo yani ay ku ku yani wax la yidhahdo ku sameynayso cagajiid ku sameynayso ama ha ahaato waraaqihii ama laysanadii ha ahaato ama in lagu xujiyay in company chinese wax ka siiyaan waxay leeyihin marka soo waxaa jirta waxyaaba badan oo maraykanku gocosho uu dareemaya u leeyahay annaku saan idiin siino inaad wax nagu suuqa nagu soo iibgisiin nooma samaysiin lacagihiina ma ogolaatiin si furan oo sharciga adduunka wax isdaafsiga ama world trade qaabilsan oo sharciyada ganacsiga adduunka qaabilsan lacagihiina inay suuqa yacni u yimaadaan ama sarafkiina inaad ogolaatiin in suuqa lagu ogolaado in suuqa go-aamiyo sarifyada waxyaabahaas oo dhan marka maraykanku ka go-anaa jirta taa waxaasi dheer inay leeyihiin waxaad rabtiin inaad technologiyad because hadda ma china oo kale gool wuxuu leeyahy labaatan laba kun iyo labaatan shanta inuu gaaro xagga technolojiyadda horweyn horumarin weyn uu ka gaaro taasna waxaa qayb ka ah kambaniyaal chinese oo technolojiyadan iyo maraykanku run ahaantii markii gabadha hadalkii dib uga soo noqdo inkastoo la dhihi karo yacni dhaqaale ahaan china soo kaca run ahaantii maraykanku wuxuu weli yahay dalka dhaqaale ahaan ugu weyn adduunka xataa markii la fiiriyo jaamacadahooda kambaniyaasha waaweyn oo fiiri technolojiyadda ama ha ahaato google apple ama ha ahaato telecom valley yani meesha oon lagu soo saaro technolojiyada markii la fiiriyo xagga technolojiyada iyo xagga curinta fikradaha technolojiyada iyo horumarinta technolojiyada la xiriira maraykanka weli laguma gaaro dalkan waa dal jaamacado waaweyn leh wax soo saaraan yani dhaqaale ahaan weli aada weyn military ahaan weli aada weyn yani lacagta oo military deyntaa waa jirtaa laakiin su-aal baa ka yani dhaqaaluhu marka dhaqaalahaagu markuu aada weyn yahay deyntii yani waxyaabaha dulsaarka la saartaaba aada u yar so ilaa hadda waxaa la dhihi karaa deyntan inkastoy badan tahay wa yani wax weyn dhiba maraykan kuma noqon taa waxaa kasii dan china isaga ruuxiis wuxuu u baahan yahay hadde lacagahan u gadayo oo doolar ka gadanayo naxariis iyo jacayl uma sameeya isagaba dan baa ugu jirta marka dhegeystayaashan siinaya mid kamid a dhegeystayaashan siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiineyso xareed maax oo ah dhaqaalayahan barnaamijka marti noogu ah
cawil maxamuud yuusuf oo jooga ee magaalada boorama aad baan idin salaamayaa dhaqaale ahaan yaa ku xoog badan qaaradda africa labada dawladood marka loo eego dawladda maraykanka iyo dawladda china
okay waa su-aal fiican run ahaantii horta anigu cilmi baaris gooniya kuma samayn laakiin haddi waxaaba iska cadba markii la fiiriyo tobankii sano ama labaatan waktiyadii shan iyo tobankii sano u dambeysay saameynta uu china ku leeyahay africa yani wax qarsoon maahan hadday noqoto dhismaha ay dhisayaan hadday noqoto dhaqaalahooda shaqaalahooda soo u imaanayo meel walba say u joogaan soo markii la fiiriyo hadda waxay ka dhisayaan waxay waxyaabay tareenay ka dhisayaan hadda aragto djibuuti iyo adisababa ayakaa isku xiray dalal sida dalal badan oo saasay shaqo ka wadaan yacni china soo hadda africa ugu jira xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo wax badan wax badan isagaa ka horeeya marka la marayka- marka maraykanka loo fiiriyo so taariikh ahaan dib loo fiiriyo de taariikh kala duwan bay soo mareen oo de laakiin maraykanku markii ay china soo kaceen oo ay hadda adduunka soo galeen oo ay sameeyeen hadda markii dhaqaale ahaan la fiiriyo waxa weeye china isaga africa xagga dhaqaalaha aada uga hor aad aada faraha uga jira markii maraykanka la barbardhigo En, hadda marka la yidhaahdo dhinaca canshuurahoo kale en, ama laysku miisaamo waxyaabaha maraykanku shiinaha ka soo qaatay iyo waxyaabaha maraykanku ay geeyaan haddii aan heshiis laga gaarin ma la dhihi karaa dhaqaale ahaan maraykankay gelgelaysaa taas oo ay saameyn ku yeelanaysaa marka la barbar dhigo tan shiinaha horta waa la qiyaasi karaa laakiin horta dhab looma oga oo waxaa dhici doona dhab cid u og ma jirto laakiin markii la fiiriyo tusaale ahaan maraykanka markii laga fiiriyo alaabahan uu keensanayo horta waxay ku xiran tahay markaan anigu aan alaabtaan aan mar- china keliya canshuur hadduu saaro tusaalaha maraykanka hadduu dhaho alaabtaan china ka timaado bisaan canshuur saaraya hadday taa dhacdo su-aasha meesha timaad waxa weeye maraykanku ma haystaa suuq qalo alaabtan kasoo gadan karo haddii tusa especially haddii kambaniyaashan meesha aada yihiin kambaniyaal maraykana yacni haddiiba isla markiiba meel kale uma wareegi karaan so waxa la laga cabsi qabo waxa weeye markay taa dhacdo badeecooyinkii qaali bay noqonayaan badeecooyinkii markay qaali noqdaan waxay ku qasbanaanayaan eh, yacni dadkii inay alaabtii weliba hadday alaabtaatu tahay alaab laga maarmi karo oo waxyaabaha markii dhaqaalaha la fiiriya waxaa la yidhaahdaa alaabtan beeceedu inta uu kacaa waxay ku xiran tahay baahida loo qabo alaabtaas mugta haddaan anugu tusaale ahaan aan coob yacni haddaan cook la- haddaan biyo macaan cabay oo kale ama cocacola ama pepsi hadduu mid qaaliyoobo dee mid kale baan u wareegsan karaa laakiin alaabaha marka la keenayo hadday u badan yihiin ala- alaabo uusan maraykanku si fudud meel kale uga heli karin oo beecay beec lamid a taa waxay keenaysaa inuu dhaqaalahan oo inuu inuu inuu dadka ku qaaliyoobaan waxaas markay dadka ku qaaliyoobaanna dee taa waxay hoos waxay udhigaysaa yacni eh, dhaqaalihii inuu inuu inuu hoos u dhaco taa waxaa kasii daran yacni fikirka dhalanayo ama xagga suuqan oo stock marketka ha ahaato eh, eh, eh, ha- ama ha ahaato guud ahaanba dadku say dareemayaan in xoogaa ay ku dhalato niyad jab taa markay dhalatana dhaqaalaha ruuxiisa inuu hoos u dhaca qeyb bay ka noqonaya taa waxaa laakiin ka sii weyn oo ka muhiimsan china labadu eh, saameyntu laba meelbood ka imaanaysaa mid waxa weeye alaabtii ku imaanaysay oo beeceedu kor u kacayo china marka waa soo jawaabaya wuxuu sameynayaa isagu iskama fadhinaye iyaguna canshuur waxay saarayaan hadda waxyaabaha hadda ay leeyihiin inaan canshuurta saarnaan rabna tusaale ahaan gobolada qaar aad bay u saameynaysa tusaale ahaan gobolada hadda aniga gobolka minnesotan deganahay gobolada nagu degan oo dhan gobolada weliba qeyb ka ahayn donald trump lasoo doorto waxay soo saaraan beeraha iyo aad u tirsan yihiin beerahana china aad iyo aad wax uga gata marka waxaa laga yaabaa hadduu china oo canshuurta ku siyaadiyo alaabahan beeraha laga soo gadanayo gobolada qaar kamid a in dhaqaalahoodu aad u jajabo waxaa laga yaabaa guud ahaan markii loo fiiriyo inaysan saameyntu oo dhaqaalaha guuda maraykanka la fiiriyo in saameyntii aysan aada u weyneyn laakiin markii la fiiriyo qeyb ka- ka mid ah inay aada u weyn tahay marka su-aasha marar qaar meesha ku jirta waxa weeye qeybtee dhaqaalaha kamid a ayaa burbur gaari kara marka waa lama waa u badan tahay in haddii labadan waxyaabaha hadda ay miiska soo saareen ay hirgalaan oon wada hadallo gaarin in labadaba dhaawac soo gaarayo waxaa laga yaaba dhaawacaasu inuu si guud loogu toos loogu jeedin laakiin markii la fiiriyo gobollo ama qeybo kamid a go- dal- dalalkooda in especially maraykanka oo gobol walba waxyaabo gooniya uu soo saaro ama region haddii loo fiiriyo guud ahaan waxyaabo gooniya dhulka beeraleyda oo kale ayaa aada cabsi u qaba En, ta- tusaale ahaan madaxweynaha marka la dooranayo waxyaabihii uu ballanta ku gala waxaa kamid ahayd in shirkadaha u guuray wadamada en, aan maraykanka ahayn oo shiinaha ay kamid yihiin oo kale in uu heshiisi la gaari doono uu u sameyn doono canshuur dhimin si ay dalka ugu soo laabtaan taas maxaa iska bedelay siyaasadaasi ma la bilaabay in laga shaqeeyo run ahaantii hadda tusaale ahaan markii canshuurtii hadda canshuur canshuur dhimis bay sameeyeen republicaanku tax cuts oo oo ay sameeyeen wax qeyb waa ku jirta provision ahead oo oo yacni waxaa ku jiray qofkii lacagta soo celiya inaan canshuur badan laga qaadayn laakiin tusaale ahaan waxa weeye waxa xaqiiqda waxa weeye maraykanka si kastuu canshuur u dhimo ama si kastuu canshuurta u hooseeyo waxaa jiraya dalal kasii canshuur hooseeya oo oo siyaasadooda hadda ireland oo kale markaa fiirsan siyaasad ayagu waxay ka hadlayeen lacagahan dibadda lagu haya saan usoo celinaa Eh, runtii wax weyn kama hirgale wax weyn oo hadda la taabo karo dhowr maalba marba uu ka hadlay oo kambani baa inta kusoo noqday mid kale inta tegey kambani xataa hadda indiana ka jiriy maal uu tegey uu dhahaya shaqadii qeyb kamid ay joojin still waxaa wa- weli waxaa dhacday inay mexico u guuraan so xataa waxyaabaha naafta iyo waxaan uu sameynayo addu- run runtu waxa weeye dagaalkan dhaqaalaha guul kama imaanayso waxa waaye mar walba adduunka dhaqaalihiisu sidau yahay dalka kambaniyaal badan oo maraykanka waxay helayaan meel raqiisan ay kusoo samayn karaan waxooda ma garatay marka taas baa mar walba ase waxaanu dee inuusan aada uga sii fakerin arrintan markuu yacni uu ka hadlayay laakiin ma ahan wax hal wax ama hal hadal ama hal waraaq lasoo saaray lagu xali karo markaad meel wax tilaabo ka qaado sida dhaqaalaha adduunka sugu jiro tilaabo markaad meel ka qaado meel kaleba wax ka hagaa ka halaabaya koox markaad aad wax u hagaaji maagto hadda waxyaabahan oo alaabahan sida steelka iyo ama aluminumka la dhaho uu canshuurta saarayay uu leeyahay waxaan saarayaa canshuur oo marka kuwa lasoo lasoo dhoofin waxa laga yaabaa kambaniyaasha alaabtaa soo saara inay caawiso laakiin ka waran alaabtan dad kalaa waxay u isticmaalaan inay wax kusoo saaraan ama gaari ha ahaato ama alaabo kala duwan haato waa alaab loo isticmaalo in wax warshadu isticmaalaan inay biraha iyo inay alaabo kale kusoo saaraan marka haddii hadda tusaale ahaan aan xal laga gaarin waa su-aasha ugu dambaysan raba inaan ku weydiiyey aan xal laga gaarin ismarwaagan dhinaca dhaqaalaha ee dagaalka hadda maaragta u muuqdee maraykanka iyo shiinaha oo kale oo shiinuhuna canshuurta u badiyo maraykankina uu badiyo saameyn sidee ahay labada dhinac ku kala yeelanaysaa sideese loogu kala khasaaro badan waxa waxa wey horta taa saan hore kugu sheegaba saameynta dhabta ah oo yacni lama dhigi karo tanba tan saa saaba taa toos wuxuu dhacaya laakiin hadda qaybta u dambeyday oo maraykanku alaabii u dambeeyay soo saara hadday hig gasho waa lagama waa waa lama huraan in labadaba dhaawac imaanayo su-aasha waxa weeye dhaawaca intuu la ekaa doonaa soo gaara labadaba kow labaad yaa labadooda u fududaha inay adduunka kale ay meel ka duwan wax ka helaan dadka qaar waxay ku doonayaan okay china waxa waaye waxay sameyn dalal kaleba ka faa'iidi karo oo haddii tusaale ahaan oo maraykanka oo alaabahan beeraha uu saaro canshuur china wuxuu awoodaa inuu alaabaha ka doonto brazil ama dalalka kale oo ayakuna beeraha leh marka waxa weeye ma anigu waxaan dhihi haddaan qiyaaso uun maraykanka laga yaabee waktiga dhow special in maraykanka dhaawac weyn kasoo gaaro sababtoo ah chinuhu waa dal diyaar u ah dowlad dhaqaalaheedii faraha kula jirta weeye waxbay samayn karaan lacagay ay kala wareeji karaan maraykanku siyaasad ahaan saas madaxweynuhu awoodiisu ma gaarsiisana heelkan yacni siyaasadda ama sharciyada qaabilsan ganacsiga adduunka yacni congresska hadda kahor awood u sameeyey laakiin intuu lacag soo qaato company hebel oo ay ku adkaatay inuu wax dhoofiyo tusaale ahaan lacag iskama sii karo so tan kale waxaaba laleeyahaa republicanka oo hadda congresska haysta awalba congresska ayaa awoodi siiya madaxweynaha inuu wadahadal dhaqaalo galo hadday arrintaanu sii xumaato oo dadkii kambaniyaashii iyo beeraleydii dhulkii beeraleyda oo weliba isaga usoo codeeyan ay sii kacaan oo republican qayb badan oo ka badan laga soo doorto oo siyaasad ahaan caddaato arrintan arrin guul laga keenaya inaysan ahayn waxaaba suurtagala inuu congresku dhaha awoodaan oo oo awoodii aan usiina madaxweynaha inaynu inuu wadahadal ka galo dhaqaalaha waa kala noqonayna laakiin hadduu maraykanku strategic ama si habaysan waxaa laga yaabaa donald trump u isticmaalo arrintan oo wadahadal ka galo oo xoogaay wax yar guul ahaana kasoo hooyo oo china iyo ama nafta ha ahaato labadan oo dalalka north america ay dhahaan okay waxaan ogolnaha wax inaan ka bedelino habka aan ganacsiga u samayno ama siyaasadeheena wax soo saar aan wax ka bedelaynaa si tartanka labada dal ay u eka wax wax siman u ekaadaan taa waxaa laga yaaba hadhowta inuu guul u sheegto say rabtaba ha ahaato yacni saameyntu waxay rabtaa ha ahaatee inuu guul sheegto laakiin hadduu jidkan hadda uu ku socdo kusii socdo run ahaantii dhaqaalaha maraykanku hadda meel fiican maraya cabsi ahbaa la qabaa wax ka imaan aada umahadsan tahay xareed maax aya waawe inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa marti inoogu ahaa toddobaadkan xareed maax oo ah dhaqaalayahan shahaadada b h d ga ka diyaariya arrimaha dhaqaalaha dalkan maraykanka tan iyo taan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo